muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya dhalinyarada jaamacadaha iyo ganacsato oo ku bahoobaya iskaashiga waxsoo saarka beeraha kaa oo ku khotoma in lagu midoobo waxsoo saarka beeraha cumar xasan cusmaan iyo ismaaciil maxamed waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada tani jowar waxa ay inooga waramayaan nidaamka shaqo ee iskaashatada ay ka mid yihiin iyo heerarka tacabka beeraleyda ee dhalinyarada magaalada tani jowar aad waqtigii hore markoo dhammaada ka bacday wakhtigeedan dambe laba kun toban iyo sideed iyo haddana la cusboonasiiyey laba kun toban iyo sideed ilaa haddeertaan annaga gacanta ku haysano wax walba annagaa samaysano annaga aada laba boqol iyo waxaan ka koobanayo sideed qofood annagaa mar walba wax isku darsano annagaa istaakuleyno annagaa wax walba isku qabanayna inkastoo aanan dhulka badi la wada fali karin laakiin nin walba meeshuu ka gaaro uu ka falaya marka sidaa darteeda ilaa hadda intaa kusoo gaarnay haddana waxaa noo yimaday kana iskaashatooyinkaano la aasaasay jowar laba kun iyo labaatani koodii hadda la aasaasay noo yimaden haddana kuwanaaba lasii qabsanay maana ujeeddada loo aasaasay waxay ahayd iskaashi marba dee aan maqasho waa dad is aruursaday oo wax isku darsaday oo baahidooda inay ay wax ka soo saaraan ama dhulkooda dhaqaale ahaan inay wax soo saartaan ay isku darsadeen waa iskaashi marba daa maqasho waa dad fikrad maskax maal muruq isku darsaday waa marka saas darteeda waxaan ka damacsanaan inaan gobolkeena wax qabsan karno waxaan taagannahay inaa wadankeena gobolkeena wax soo saarkiisa aan tayeno annaga ka iskaashato ahaan maasha allah waanoo toosantaha sanadkii haddaa kasoo baxnay iyo wixii kasii horeeya xogaa anoo toosantaha waxaan sii rajaynayna ka badan inaan samayn doono sha iskaashatada sisinlee dhul waxay leedahay baaxadiisa gaaraya ilaa laba boqoloo hegtar laba boqoloo hegtar marka labada boqoloo hegtar marka mala wada tacbo oo xoogaa dhaqaala yaro darteeda iyo adiga wadankii iska wax naqday xoogaa ah hadda sanadka hadda ugu dambeeyo kale waxaan soo tacabnay dhul gaara ilaa iyo siddeetan hegtar soddonka kalena digir salbuko iyo waxyaabahaas adiga iyo qudaar iyo aan kala qaybinay waa sanadkii haddaa ka soo baxnay badanaa dhallinyarta maanta jirta kuma buraarugsana in dalkan laga samayn karo dhaqaalo laakiin se aniga cumar ahaan waxaan aaminsanahay in laga abuuro karo dhaqaalo weliba aan lasoo koobi karin soo beerashadoo kale waxaa nidaamka loogu samayn karo dhaqaale dhalinyar ahaan waxaa ka mid ah in la midoobo meel laiskugu yimaado caqli laisku darsado go-aan la gaaro la fikro laguna fikro maxaan sameynaa fikirka in lagu beesgareeyo dhanka iyo beerashada ama tacabka kadib waxaa soo baxayso tacabka maxaan tacbanaa soo marba haddaa heshid dhulkii aad haysatid wixii tacbaleedna aad haysato soo wax kalan kuma hayo baahim kuma hayso ee baahida kuhaas adagaa isku dilayo soo waxaa waxyaaba fara badan dhalinyarta ay ka sameyn karaan maanta dhaqaalo sida inay tacbadan oo kale sida inay tacbadan oo kale diirta oo kale diirta waqtiyada ay ku bislaanayso oo kale iyo xiliyada la tacbo karoo kale way kooban yihiin iskaashigu waxa uu sahlaa kuguuleysiga caqabadaha ee dhanka tacabka waxa uuna kaalin ballaaran ka qaataa ku tilaabsiga hadafka oo hal abuur ku salaysan